asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteennii murtida maanta ee dhinacyada badan taabanaysay waa xubinteennii maaragtay dadka wax fara badan koryo hoosba ka tusi jirtay waana xubintii marba wax noqon jirtay mar waano inoo noqon jirtay marna wacyigelin inoo noqon jirtay marna digniin inoo noqon jirtay marna tilmaan inoo noqon jirtay mar tusaale noqon jirtay marna wax dadan ahayd mar kalena wax dahsoon inoo ahayd kol kalena sarbeebta noqon jirtay kol kolena wax idmahayo danaheenna xafida inoo ahayd haddii aynu fahanno nolosha iyo qaababka farada badan ee ay u dhacdo ama ay wax inoogu sheegto ama wax inoogu tusaalayso oo aynu nahay kuwo wax fahmi kara wax fara badan baa laynoo sheegay waxaana kow ka ah qur-aanka kariimka ah ee eebbaheen subxaana wa tacaala uu nagu manaystay kaasoo wax fara badan inooga digay wax fara badanna inagu baraarujiyey wax fara badanna inaga reebay waxyaalaha aad iyo aadka u fara badan ee qur-aanka ku xusan ee aynu garanayno kow waxaa ka ah inaynu inagu islayno oo iman la-aan darteed aynu isu layno iyo eebdaro iyo shaydaan amarkii intaan qaadanno in inagu dhibaatooyinka noocaasa geysano ayaa kowka taas iyada ah dee looma baahnaba oo ilaah subxaana watacaala ayaa inaga reebahaya haddii ay dhici lahayd qofkii qof dilaba dee qof buu dilay ha loo dilo kii mid dheg ka gooya ha loo gooyo kii san mid ka jeexay sanka ha loo jeexo ilaahi subxaana watacaala inoo sheego te nabadgelya inoogu sugnaan lahayd oo maaragtay qisaastaas waa laynoo sheegay oo rabbi inagama qarininba innagoo marka middaa og oo og wax kasta oo xaqiiqa ah oo xadiistii rasuulka sal allahu alay slam garanayna yaan haddana sidaan aragnay yeelayna haddana mahmaah soomaaliya waxay ahayd dhawaca waxa laga sheegay showheer aroortii guuri rabay waxay samaysay iyo waxay ka cuntay xargih markii xargihii heerkii ka cuntaybaa aroortii heerka furay heerka furay heerka furay waa ninkii markaasay xaggaa heerka korkiisa iyay ka qayliday bahal qosola wakiiki wakiiki baa ladhaa briknas bay tiri mid kale weydiiyey dawaci maxaad la briknaasaysa say te maxaad la wadhiidhiyaysa aan la briknaasaysa say te wale heeraan ogahay ma guuro wale heeraan ogahay ma guuro hadda waxaa weeye walaboole heeraan ogahay ma guuro weeyaano dad fara badan oo aan warkan sheegahayo maqlaynin ayaa badan xubintan marka waxay ka hadlaysaa inaan maaragtay colaaddu aynan wax baraka ah lahayn laakiin xilli ay iska caadi noqoto ay dhici kartaba ninkii marka nin aaqilaha marka waxaa la yidhi aaqil bal waxaad wax nooga sheegtaa colaadda iyo aabbayaasheeda iyo hoyooyinkeeda iyo waxyaalaha khuseeya kolkaasuu ka hadlo waxa uu yidhi ninkaas uwaaska ahaa ee aqliga badnaa waxa uu yidhi colaaddu marbay caadi noqotaa wuxuu yidhi colaaddu marbay caadi noqotaa waxaase cudur ah inaad ka cabsato nabadda aad u fiirsa hadda dhegaystow waxau yidhi colaaddu mar bay caadi noqotaa waxaase cudur uu yidhi oo maaragtay colaaddiiba ka sii liito cudur qofka ku dhaca ah inaad ka cabsato nabadda tusaale ahaan waxaa cudura inaad nabadda ka cabsato macnaheeda miyaad fahamta dhegaysta waa inaad fahamtaa soomaalidu inay heshiiso soo nabadgelyo maaha haa maxaa loo diidan yahay de waa cudur haya cudurka haya ayaa ahba in soomaalidu ay heshiin weydo waxa hayaba waa cudur oo meeshai doonta ha joogto jifooyinkii yareerkaa iyo xaafadihii hoose iyo qoysaskii annagu maaragtay aan ku dhex dhalannay aan ka dhalannay saddex saddexdii lixlixdii toban tobanka kala tirsanay yaan kari la-anahay oo afar iyo labaatan sac warmaha isu haysta waa dhibaato jirta haddana ugaaskan muxuu ku leeyahay ama ninkan indhergaradki muxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay colaadda mar bay caadi noqotaa dee hadda caada inoo noqotaan dhihi karnaa wax bahasha in la sameeyo caadi bay inoo noqota laakiin muxuu ku daray waxaase cudur uu yidhi inaad nabadda ka baqdo u fiirso waxa laga baqaayo colaad maaha ogow hadda waxa laga baqaayo dhegaystow ee cudurka ahi waa nabaddii taas ayaa dhibaato ah ayuu yidhi taas middaas buu xoogga saaray colaadda mar bay caadi noqotaa waxaase cudura inaad nabadda ka cabsato yidhi ilaahayu nabadda anaa ka cabsan ilaahayu dadkana nabad ay caqligooda iyo maankooda iyo maskaxdoodaba ka soo go'do oo ilaahay ku barakeeyo ilahu dadka nabad sii maahmaahda maantaan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idanka eebe waxaa la yidhi jiirhkiisa lahaye jiriidka kama qoslo